بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaynu ku dhex jirnay kitaabka aclaamu sunnat almanshuura lilxaafid alxakami raximah allahu tacaala khaasatan waxaynu kusii dhex jirnay maraatib alqadar casharkan waa casharka boqol toddobaatan iyo sideed waxaanu ku sharaxaynaa qeybtii labaad ee su-aashii boqol iyo afartan uu sheikhu uu yiri ma daliilu almartabati aluulaa ay alcilm cilmiga aayadihii uu inoo soo sheegay toban aayadood ayaynu soo sheegnay oo uu sheikhu kaga hadlay cilmiga oo waxa weeye cilmiga ilaahay man ilaa qad axaada bikulli shayin cilmaa caalimu lgeybi ilaa aakhiri aaya marka waxaan tambiihinayaa markii aan ka hadlayey aayadda caalimu lgeybi waan ihi maanaha allah subxaana wa tacaala caalimu lgeybi isku tilmaamay laakiin alcaalim ma soo aroorin waxaa yidhi sheikh yaxya axmed najmi ayaa bayaaniyey taas sabq lisaan bay ahayd culummada oo dhan baa caddaysay oo kutub alcaqiida ma kama maqal laakiin culummada kale oo dhan ayaa saa oo caddaysa marka ay caddaynayaan asmaada sida annuur oo kale ma soo aroorin bay dheheen asmaa badan oo dadku la baxaan oan ilaahay iyadoo wax kale lagu qaydayo soo aroortay sida allahu nuuru samaawaati iyo caalimu lgeybi iyo isim lagama qaato laakiin waxaa soo aroortay alcaliim taas ayaa inooga filan waxaanu soo gudbaynaa marka axaadiita uu shiikhu daliishaday ilaa shan xadiid buu daliishaday xadiid alawal waxa uu yiri shiikhu raximahu allahu tacaala wa fi saxiixi ay saxiixu lbukhaari wa saxiixu muslim labadu waa wariyeen qaala rajulun ay rajulun min asaxaaba ayaa nebiga wuxuu ku yiri calayhi salaatu wassalaam yaa rasuula allah ayucrafu ahlu ljanna min ahli annaar macnaha allah subxaanah wa tacaala cilmi buu u leeyahay soomaa ciddii janno geli lahayd iyo ciddii naar geli lahayd oo macnaha arrin lasii og yahay soomaa allah og yahay oo qadaran fa qaala nabiyu sal ly salam nacam haa waa arrin waxa weeye ilaahay qadaray oo la og yahay bicilmihi oo waxa weye maarata aan waxba ka bedelmayn fa qaala wuxuu yidhi markaa falima yacmalu alcaamiluun idan dadkan camalka loo dirayo oo hadda camalka samaynaya maxay u camal samaynayaan haddii wixii loo qadaray ay macluum tahay oo janno ay gelayo qofkii loo qadaray qofkii kalena naar gelayo fa qaala nabiyu sala allahu caleyh wasalam markaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kullun yacmalu limaa khuliqa lah lafdi kale wuxuu ahaa kullu muyasarun waxaw limaa khuliqa lah qof walba wixii loo abuuray ayaa loo sahlayaa oo loo fududaynayaa oo camal samaynaya qofkii qadartii rabbi ay ku dareertay inuu janno gelayo oo ahlu janno yahay waxaa loo fududaynayaa oo loo sahlayaa camalkii jannada lagu tegi lahaa kii naartana waa saas oo kale marka axaadiis badan baa arrintaa tilmaamaysa oo xadiis baa jirta xataa uu nebigu leeyahay fircoon kaana kaafiran fii badni ummi gaal buu ahaa isagoo uurka hooyadii ku jira marka qof walba wixii allah u qadaray ayuu marayaa matalan waxa weeye waa cilmiga azaliga ah marka cilmigii azaliga ahaa oo ilaahay ku ogaaday oon cid kale ogeyn waa qadarta rabbi wixii ku dareeray oo loox maxfuudka lagu qoray amaa cilmigii ahaa cilmu duhuur oo ay ka ratimaysay thawaabta iyo ciqaabtu taas waxa ay ka dhalanaysaa waxa weeye markii kabacdi waxa uu sameeyo camalka uu sameeyo ayaa ama lagu ciqaabayaa ama lagu jannaynayaa marka waa arrin waadixa weeye alxadiidu thaani wuxuu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala wa su'ila annabiyu sala allahu caleyh waali wasalam nebiga ayaa la weydiiyey can awlaadi lmushrikiin iyo aladiina maatuu qabla albuluuq waa xadiidkii macruufka ahaa oo bukhaari iyo wariyeen min xadiidi ibni cabaas nebigaa la weydiiyey calayhi salaatu wassalaam oo waxaa la yidhi ee dee dadkii mushrikiinta ahaay oo qaangaarka ahaa garannay oo qabla alislaam baa laga hadlayaa kuwaasi naar bay galeen amaa kuwii saqiirka ku dhintay muxuu xaalkoodu noqonayaa fa qaala nabiyu sal slam nebigu wuxuu yidhi allaahu aclam bimaa kaanuu caamiluun allaahu aclamu bimaa kaanuu caamiluun ilaahay waa u cilmi badan hadday qaangaari lahaayeen waxa ay samayn lahaayeen marka sidaa daraaddeed allah wuxuu og yahay kuwaas saqiirka ah oo dhintay haddii la qaangaar la gaarsiin lahaa waxay samayn lahaayeen marka axaadiid kalena waxay tilmaamaysaa oo culammada qaar yidhaahdeen aakhira ayaa la imtixaamayaa oo masalada khilaaf baa ku jira qaar culummada waxay leeyihiin waa ahlu janna oo dembi male oo alastu birabbikum baa maaragtay tii hore alastu birabbikum ayay jannada ku gelayaan qaaluu balaa qaarna culummada waxay yidhahan maya waa la imtixaamaya oo imtixaan baa la marinayaa oo ilaahay baa amar siinaya maalinta qiyaamaha iyaga iyo dadkaan dacwadu gaarin iyo dadkii dhagaala aa iyo dadkii maaragtay mactuhaayo aan caqliga lahayn iyo waa la imtixaamaya oo ilaahay baa wuxuu leeyahay rasuul idiima imaan soo maaha haa waaye anaa amar ida siinaya amarkayga qaata meel naar iyaga ugu muuqataa waxaa laodhanaya gala naartaas wixii galaa jannay u noqonaysaa wixii diido yidhaa ilaahay oo annagu naar ma geli karnana waxa weeye malaa'igtaa lagu dalbanayaa ilaa amarkii ilaahay bay diideene markaasaa naarta la geynayaa bacdalculamaa baa saa u tawjiihiyey axaadiid ay ka deliishadeen walcilmu cind allah idan laakiin macalshaahidkeenu innaga waxa weeye allahu aclamu bimaa kaanuu caamiliin waxay samayn lahaayeen ilaahay baa u cilmi badan ilaahay baana garanaya sidoo kale wa fii saxiixi muslim waxaa ku soo arooray xadiidkii caaisha radia allahu canha oo nabigu uu yidhi calayhi salaatu wassalaam qisuu lahaa xadiidku macalshaahidkiibuu sheikhu ka soo qaatay ina liljannati ahlan waxa weye in allaha khalaqa liljannati ahlan dad buu u abuuray khalaqahaa lahum wahum fii aslaabi aabaa'ihim iyagoo dhawarka aabbayaashood ku jira ayaa loo qadaray oo loo abuuray inay ahlu janno yihiin naartiina saas oo kale iyagoo ku jira dhabarkii aabbahood baa loo abuuray inay loo qadaray inay naargelayaan xadiidka marka qisuu lahaa caaisha waxay tiri duciya nabiyu sala allahu alay slm nebigaa loo yeeray janaase ayaa loogu yeeray ilmo yar oo sebi ah oon qaangaarin oo dhintay ayaa loogu yeeray markaasaan waxaan idhi bay tiri yaa rasuul allah duubaa lahu wuxuu u sugnaatay janno iyo wanaag haa cusfuurun min casaafiiri aljanna wanaag buu helayaa maa camila suu'an qad waxa ma uu samayn bay tiri waa saqiir markaasuu nebigu wuxuu yidhi aw kayra daalika yaa caaisha saas maya wax kale miyaa ma haysaa markaasuu xadiidkan u sheegay in allaha khalaqa liljannati ahlan ilaahay dad buu jannadii u abuuray khalaqahum lahaa wahum fii aslaabi aabaa'ihim iyagoo dhabarkii aabbahood ku jira oon dhalan ayuu u qadaray oo jannada u abuuray naartiina sidoo kale khalaqa ahlan ahla buu u abuuray waxa weeye khalaqahum laha wahum fii aslaabi aabaa'ihim iyagoo dhabarkii aabbayaashood ku jira oon dhalan baa loo abuuray marka waa xadiid saxiixa wuxuuna la mid yahay xadiidkii oo nabiyullaahi aadam calayhi salaam markii ilaahay abuuray uu garabkiisa ka soo saaray waxa weeye duriyatan baydaa markaa ilaahay yidhi haa ulaa'i filjanna walaa ubaali jannadaan u abuuray danna kamelihi dhinaca midigtana kuwa gubtay oo madow markaas haa ulaa'i finnaari walaa ubaali marka waa alqadaa waalqadar allah subxaana wa tacaala baa qadaray laakiin muhiimaddu waxay tahay inuu qofku hadda uu garto oo si fiican uu ogaado adiga ma ogid wax laguu qadaray laakiin adiga waxaa tahay hadda ma'muur waxbaa lagu amray waxna waa lagaa nahiyey waxa ku hortaalla marka waxay tahay hadha wixii lagu qadaray adiga cidna kugula xisaabtami mayso ee waxaa lagugula xisaabtamayaa wixii lagu amray maxaad dayacday maxaad samaysay wixii lagaa nahiyey ma ka tagtay oo bannaan ma ka martay mise waa ku tumatay taas weeye waxa adiga ay jannadaada iyo naartaadu hadda lagugula xisaabtamayo marka waxaa la rabaa qofku inuu ogaado adiga wax laguu qoray war uma haysid hadda laakiin waxaad garanaysaa oo kitaabka iyo sunnuhu ku hor yaalliin wixii laguu diray marka wixii laguu diray la imow ha isku mashquulinin maxaa laguu qoray oo qadarta rabbi maxaa laguu qoray waalcilmu cinda allah ilaah baa garanaya marka ilaahay bari u tadaruc wixii amarkiisana qaado iyo amarka rasuulka iyo wixii laguu diray taas ayaad ku badbaadaysaa marka camalkaas ayaa thawaabta iyo ciqaabtu ku xiran tahay ee kuma xiraa cilmigii azaliga ahaa oo allah subxaana wa tacaala uu ogaaday marka adiga hadda wixii laguu diray ka soo bax taasaa muhiima xadiidka alxadiid araabic waxa uu yidhi sheikhu raximah llahu tacaala wa qaala nabiyu sala allah alay slam nebigu wuxuu yidhi sidoo kale ina arajula layacmalu bicamali ahli ljanna fiima yabduu linnaas wa huwa min ahli nnaar ninbaa camal samaynaya waa sida dadku u arkaan fiima yabduu linnaas sida dadku u arkaan camal buu samaynaya waa tukanayaa salaadii soonkii xajkii wanaaggii alacmaal asaalixa aliimaan walcamal asaalix ayuu la imaanayaa waa sida inagu aynu aragno laakiin xaqiiqada qalbigiisa inaga ma ogin waayo munaafiqiintiiba nebiga waa la tukanayeen waa la soomayeen waa la socdeen waa la jihaadayeen haddana waa ahlunnaar bay ahaayeen marka sida ilaahay og yahay ayay xaqiiqadu ku dambaynaysaa marka fiima yabduu linnaas wahuwa min ahli naar isagoo ahlu naara wa ina arajula layacmalu bicamali ahli nnaar fiima yabduu linnaas qofka kalena waxa uu samaynayaa oo rajul qof aa laga wadaa rag iyo dumarba wuxuu samaynayaa camalkii ahlunaarka waa sida dadku u arkayaan wa huwa min ahli ljanna seebay marka arrintaasi u dhacday waxay ku dhacday arrintaasi xadiidka ayaa inoo caddaynaya waa xadiidkii qisuu lahaa waa xadiidkii sahal ibni sacd asaacidi oo bukhaari iyo wariyeen waxa uu yidhi oo saxiix ah nebiga calayhi salaatu wasalaam baan la soconay buu yidhi jihaad baa lagu jiray macraka ayaa dhacday oo gaaladii iyo muslimiintii iska hor yimid mushrikiintii waa la dagaalamay wuxuu yidhi marka ninbaa wuxuu u dagaalamay si aan caadi ahayn khathaan iyaa la odhan jira ala magaciisa lagu sheegay marka aad buu u dagaalamay kama uu tegin buu yidhi qof alla qofku arkaba oo gaalaba qoortu ka jiray aad buu u dagaalamay hadhow markii la kala rogmaday oo gobolkii dhacay ayaa dadkii waxay yidhaahdeen rasuulku yidhahde hebel maanta wuxuu shaqaystay ajar aan caadi ahayn sida uu u dagaalamay nin u dagaalamay ma jiro markaasuu yidhi nebigu huwa min ahli naar waa ahlu naar wey ninka aad arkaysaan oo saa u dagaalamay naar buu gelaya dadkii baa la yaabay oo cajiib arrintii ka naxay ninkii sidii looto u dagaalamayey baa naar gelaya aad bay u yaabeen nin saxaabi ah wuxuu yidhi anaa idii ogaanaya ii daaya marka wuu dabagalay maalintii dambe waa la dagaalamay sidiioo kale u dagaalamay u dagaalamay isagu ma oga looma sheegin ninkaana waardiye ka qabtay wuxuu yidhi si u dagaalamayey ayaa la dhaawacay dhaawac baa gaadhay mar alla markii la dhaawacay buu meel halkaan intuu tegey oo seeftiisii dhulka ku mutay oo dhinacii afka uu isa soo xijiyey buu shab isku siiyey oo waxa weeye halkaa xabadka ah seeftii isaga dhufta fa maata waa dhinto qaatilu nafsi buu noqday marka ninkii baa nebiga u yimid oo yidhi waxaan qirayaa ashhadu annaka rasuulullah oo maxaa jira ninkii saasuu saasuu noqday markaasuu nebigu wuxuu yidhi sidaan ina arajula la yacmalu bicamali ahli ljanna fima yabdu linnaas wa huwa min ahli annaar wa yacmalu bicamali ahli ljanna waina arajula la yacmalu bicamali ahli eh, annaar fima yabdu linnaas wa huwa min ahli aljanna inama alacmaalu bilkhawaatiim weeye waa xadiidkii kaloo kale inama alacmaalu bilkhawaatiim marka camal xun baa loogu khatimay qaatilu nafsi buu noqday Mm. laakiin dadku waxay u arkeen inuu wanaag samaynayo ha daahirka laakiin ilaahay baa og xaqiiqatu oo cilmi u leh xaqiiqadiisa iyo waxa weeye arrintiisa ilaahayna waa ogaa inayna waxaani niyad wanaagsan ka ahayn inama acmaalu biniyaat inama acmaalu bilkhawaatiim waa loogu khatimay marka camal xun walciyaadu billaah halkaa culimmada waxay ka qaateen qaatilu nafsi waa min ahli naar qofku waxa weeye siduu doona ha isku dilo ama midi ha isku dhufto ama waran ama seef ama qarax ama wuxuu doona ha isku dile mar hadduu naftiisa dilay waa min ahli naar walciyaadu billaah waa la iska ilaaliya xadiidka shanaad waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam maa min axadin ma jiro qof oo minkum idin ka mid ah ilaa haddii uu jiro qof walba oo jira oo koomkaan imaanaya ilaa waqad calima allaahu mansilahu booskiisii ilaahay cilmi buu u leeyahy oo wuu gartay waa ogaaday cilmi buu u leeyahay allah subxaana wa tacaala jannada fi ljanna aw fi nnaar macnaha qof kasta oo waxa weeye dunidan imaanaya allah waxa uu ogyahay aakhirkiisa qofkaasi jannada meeshuu ka geli lahaa ama naarta meeshuu ka geli lahaa ayuu og yahay markaasay waxay yidhaahdeen saxaabadii falima nacmal afalaa natakil rasuulka ilaahi maxaan camalka u samaynaynaa maan iska tala saaranna markaa qadartaa rabbi fa qaala laa may ha tala saarannina icmaluu fa kullu muyasirun limaa khuliqa lah camal sameeya qof walba wixii loo abuuray ayaa loo sahlayaa oo loo fududaynayaa markaasuu nebigu wuxuu akhriyey qowluhu tacaala fa ama man acdaa waataqaa wasadaqa bilxusna fasanuyasiruhu lilyusra qofkii wanaag sameeya iimaan iyo sadaqa iyo wanaag waxaa loo sahlayaa oo loo fududaynayaa jannadii lilyusra ay dariiqii jannada oo jannu tegaya wa ama man bakhila wastagnaa wakadaba bilxusna fasanuyasiruhu lilcusra marka meesha shiikhu uu soo gaabiyey oo macnaha uu yidhi amaa man acdaa wattaqaa wasadaqa bilxusnaa markaa calaamadda yartaa uu geliyey ay lilcusra ay ilaa aakhiri ilaa uu nebigu ka gaaray qowluhu tacaala waxa weye lilcusraa waa labada aayadood ayuu marka soo gaabsaday shiikhu raximah allahu tacaala xadiidkan saxiixana oo bukhaari iyo wariyeenna wuxuu ku tilmaamayaa in waxa weeye qofku camalkiisa iyo meeshuu tegi lahaa iyo kulli ilaahay cilmi buu u leeyahay marka cilmiga azeliga oo aqdaarta ilaahay wixii uu qadaray iyo maqaadiirta ku arooray waxa weeye kaas innaga ma ogin nu'minu bidaalika waa rumaynaynaa laakiin hadda waxaa innaga la inaga rabaa maxaa la inoo diray weeye muhiimaddu wixii la inoo diray oo camala hadduu qofku la yimaadana waxa weeye in allaha laa yudiicu ajra almuxsiniin wamaa kaana allahu liyudiica iimaanakum ilaah kuma dulminayo in allaha laa yadlimu mithqaala dara marka adigu is-ilaali oo camal saalixa ku dadaal ilaahayna bari kuna dadaal camalkaagu inuu aakhirkiisa noqdo camal saalixa inama alacmaalu bilkhawaatiim marka halkaas ayaynu axaadiidtana kaga gudbaynaa insha allahu tabaaraka watacaala martabada koowaad marka adiladeedii waynu garannay toban aayadood iyo shan xadiid buu sheikhu ku soo arooriyey oo kulli ku tusaysa cilmiga ilaahay oo waxa weeye aan wax dhaafay jirin oo shaamila kaamila wax walbana ilaahay waa og yahay walxamdu lilaah rabbi alcaalamiin